toddobaadkii hore dalka libiya waxaa rag magafayaal oo kuwa wax qafaashahii ay ku laayeen dad muhaajiriin oo gaaraya ilaayo soddon qof waxaana soo baxaya warar sheegaya in dadkaasi ay soomaali ku jirtay inta la xaqiijiyey mid ayaa dhintay mid kalena waa uu dhaawacmay maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee tripoli caasimada dalka libiya kula xiriiray safiirka soomaaliya ee dalkaasi libiya muxiidiin maxamed kaalmooy bismillahi waa ku salaamaya xaad adiga iyo inta maqlaysaba waan salaamaya toddobaadkii hore waxaa dhacday waxaan helnay warqad kasoo kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee libiya warqadaas waxay sheegaysaa sheegaysay in maxaan ku yidhaahdaa dad muhaajiriina oo joogay kusugnaa meel la yidhaahdo masda masdana waxay ku dhowdaa meesha lawada yaqaano berweyid la yidhahdo inta badan dadka muhaajiriinta ah ay ku haystaan magasayaasha ku haystaan bay isugu yihiin marka dad meeshaas ku sugnaa ayaa waxaa waxay sameeyeen ninkii magasaha ee libiyaanka oo dhibka iyo cadaadinta iyo ka badiyey iyo dilka ayay intay qabteen ayay dileen markay dileenna kada jirkiisa kamid intay jareen bay afka u geliyeen marka warqadaas waxay caddeynaysa dadka dilka geystay inay ahaayeen bangaladesh inay ahaayeen marka ninkaa nin la dhashay iyo kuwa kale oo ku dhadhawaa oo tuulada deganaa ama meesha deganaa oo ogaaday in la dilay ninkii iga ka tirsanaa ee magasa ahaa ayaa qoryo soo qaatay waxay yidhahdeen marka wixii aan bangaladesh ahayna meesha ka baxa so soomaali baa meesha la joogta bangladesh bangladesh soomaalida meesha way ka baxeen bangladesh bay xabado ku fureen marka lix iyo labaatan baa goobtii ku dhimatay oo bangladesh ahaa ay xabadaha ay xabaduhu dileen iyo qolo kale oo dhaawac qaar kale oo dhaawac marka warka aan helnay wuxuu sheegayaa marka laba soomaali oo bangladesh ka ag dhawaa inay xabaduhu ku dhaceen mid kamida waa dhintay ninkaa dhintay magaciisa waxaa la dhihi jiray allah yarxamu waxaa la dhihi jiray sida warkan ku helnay bukhaari axmed naasir wuxuuna ahaa reer jigjiga soomaalida soomaali galbeed ayuu ahaa reer jigjiga ninka kale ee dhaawaca oo hadda tribal kusugna cabdinaasir maxamed axmed baa la yidhaahdaa oo shalayba waxaan u samaynay warqadiisii gohunka ahayd oo dib dalka dib ugu noqon lahaa u samaynay marka soomaali ay wax soo gaareen labadaas ayaan warkooda helnay dadka kale ee meesha ku leeday oo ay dileen dadka libyaanku ay dileen waxay ahayd bangladeshida ay caddeynayso wasaaradda arrimaha gudaha ee libya cid kale oo afrikaana oo wadamada afrika ka socoto oo iyana ku jiray meesha oo sidaa soomaalida labada qof wax uga soo gaareen uga soo gaareen miyaa jira annaga waxaan isku mashquulinay hadda soomaalidana xusay soomaalida isku mashquulinay yaa soomaali oo meesha ku jira baan isku mashquulinay nin sudan ah oo ka shaqeeya maxaan ku yidhahda imta ka shaqeeya oo wuxuu ii sheegay isagana in ay laba sudanina ay jiraan ayuu ii sheegay laakiin caddayn arrintaa ma hayo aniga waxaan ahay dad intaa soomaalida oo kuwa soomaalida oo shalay safaaraddii nagu yimid ay noo caddeeyeen magacyadiina noo keeneen inaan warqada u samayn nina uu geeriyooday ee soomaalidii noo sheegeen marka soomaalidii ka baxday xeryaha bangladeshku lagu bartilmaameedsaday ee la yidhi ka baxa iyagoo xaggee yaadeen markaa meesha markii hore dadka waxay kasoo yaaceen meesha la yidhaahdo bani weliid bani weliidku waa meel la yaqaano oo oo bartamaha saxaaraha ku taalo oo maxaan ku yidhaahdaa dadka madafayaasha libyaanku ay dadka ku haystaan meesha dhibka badan uu ka dhaco dadka lagu cadaadiyo lagu dilo oo ilaa wilaal cagsasho lagu yihahdo waa banweliid waa meesha ugu weyn oo dadka lagu haysto marka dadkaana markoodii hore banweliidkaas ayay kasoo yaaceen markay kasoo yaaceen ayaa meeshan dambe dhexdaa lagu qabsaday kuwii qabsaday waa kuwa dhibkan ay uu dhex marayo marka qaarba meel bay u yaaceen qaar baa banweliidka dib ugu noqday oo naqfiday qaar meelo kale ayay yaaceen qaar waxay aadeen dhinaca bari bay aadeen oo ilaa meel la yidhaahdo maxaa dhinaca sarha iyo dhinacaas bay sii aadeen way kala firdhadeen way kala firdhadeen marka tirada guud ee hadda aada diiwaan geliseen ama aada og tihiin oo hay-adda qaramada midoobey qaxootiga diiwaan gelisay ee libiya ku sugan ee soomaalida beri berina waad qaar baad kasoo qaadqaadeen ood soomaaliya geyseen bal hadda tirada libiya ku sugan ee soomaalida intay la eg tahay guud ahaan soomaalida libiya ku sugan cid ku dhihi karta tiro saxa intaas ayay ku sugan yihiin ma jirto sababtuna waxay tahay libiya xad dheer bay leedahay dhinaca koonfurta waxay kala leedahay sudan iyo maxaan ku yidhahda jad iyo niger bay xuduud kala leedahay marka geeska sudan bay dadku kasoo galgalaan si dadku waxay kusoo galaan magasayaal baa keena dalaalkooda kusoo daafula si kalsoodiya aan la garanayn bay ayaa dadka loo soo geliyaa meelo aan la garanayn oo bartamaha xitaa lama degaanka ee dadka la geeyaa haddana si kalsoodiya oo si madow haddana dhinac badi badda loo geeyaa marka tiro saxa cidsii ka taamisa laakiin annaga qiyaas baan samaynaa marka kuwaan aan ku armi iyo meelaha wixii aan maqalnay iyo wareejiyada aan samaynay iyo yaan isuga geynaa waxaan qiyaasaynaa soomaalida gudaha liibi ku sugan in ayna ka yareen laba kun iyo shan boqol ina ka yareen baan qiyaasaynaa marka inta xiriirka joogtada idila leh ee safaaradda la soo xiriirtaa laga warhayo haddii wax gaaraan la ogaan karo gargaar loo fidin karo intay la eg tahay tirada intaa xiriirkaa samaysa oo dad xoraho soomaaliya oo idinla soo xiriiri kara waxaa jira kuwa soo inta badan safaaraddu waxay ogaan kartaa inta soo gaarta triboli iyo hareerahedii meelaha ku dhow مثلا meel la yihahdo ilaa masraata masraata dhinaca bariga ayay xigtaa taqriiban maxaan ku yidhahdaa laba laba boqol iyo lixdan ilaa laba boqol iyo konton kilomitr ayay dhinaca bariga ka xigtaa magaalada tripoli dad soomaaliyeed baa ku sugan oo xabsiyo kala duwan ku jira kuwa naga soo wacan meelo kale oo tripoli aan saa uga fogeyn gudaha tripoli kuwa badan baa kusugan kuwa tripoli gudaheeda kusugan meelo kala duwan oo dadka lagu hayo maraakis iwa bay libaanku libaanku yidhahdaa maraakis iwa kala duwan ayay ku jiraan waa dhowr boqol kuwaas laakiin kuwa lamadigaanka jira oo madagayaasha haystaan cid tiradooda saxa ah iyo xaaladooda ogaan kartaa ma jirto marar fara badan baa kuwa badan dhib badan soo gaara ayaa maxaan ku yidhahdaa hay-adaha dawlada sida takhaatiirta aan xuduuda lahayn iyo ay soo qaadaan meelaha kasoo qaadaan markii lasoo qaado tribuli ay soo gaaraan oo nala soo wargeliyo baa meelaha ay joogaan baan isku daynaa inaan helno kadibna masalan hadda shalay nin meelaha kusoo silcay oo cudur uu kusilcay isbitaalna halkaana la keenay ayaa shalay dhintay waraaqiis waraaqiis aadka aan usameeyay u sameynay nin in cabdi shaafici la yidhaahdo oo deegaanka hargeysa kasoo jeeda filaya marka dad saas oo kale ah way jiraan dad kale waxaa jira dhowr boqol oo ku jira meelahan maraakiibta ah oo qaarkood isu diiwaangeliyin dalka dib dalka dib ugu noqdaan hadda waxay sugayaan oo keliya in maxaan ku yidhahdaa erboorada ay furaan erboorada dhinaca libiya weli kama furna maxaa yeele cudurkiiba hadda weli libiya kusii fidaya oo dhowr boqol dhumar ayaa la sheegaya marka libiya waxay ka taxadarayaan maarata taxadar badan baa ku jiro weli maxaan ku yidhahdaa erbooradii ma furna laakiin mar dhow inay furmayaan baa la sheegay markaa dhow ay furma ay furmaan haddii alla idmo dad qorar diiwaan gashan baa jiro oo ka badan boqol ka badan waxaa la rajeynaya marka in maxaan ku yidhahdaa is waraaqii u diyaarisay iyo amina waraaqii kale u diyaarinay inay lasoo qaadi doonaan ayaan rajeynayna haddii alla idmo kaasi waxa uu ahaa danjire muxidiin maxamed kaalmooye safiirka soomaaliya ee liibiya oo u warramayey maxamed colaad xasan